أحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهم بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel welibo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka andalus bodkasti maanta waxaa mar kale marti inoo ah injineer xuseen xaaji cabdi xasan awgaab oo horay waraysi aan ula yeelanay n xalqadan waxaan diradda ku saari doonnaa insha allah arrimo kale oo ka duwan kuwii aan horay kaga soo hadalnay injineere mar kale kusoo dhowow barnaamijka andalus bodkast waan ku dhawaaya waayahay n injineer waxaa diiradda saaraynaa n taariikhda gumeysi ee ay soo martay shabeellada hoose injineer waxaa la soconnaa in mahadhooyin iyo dhibaatooyin uu gumaystihii talyaaniga kaga tegay shabeellada hoose n arrimahaasi maxaa xog ah oo aad ka haysaa oo aad ka diiwaangelisay n waalidiintii la soo nooleed gumaystahaasi bismillaah inta aan waalidiin iyo dadkii raagay ama dadkii hore aan ka maqlay soomaali waxay dhahdaa hortaa jir wax weydii gadaashaa jirna wax u sheeg waa garta oo macnaheedu yahay dadkii annaga noogu horreeyey xaaladahan waxyaalaha maskaxda ku aruurshay gumaysigii talyaanigu markuu dalkan soo gelaayey marka hore dagaaluu la kulmay iskama soo gelin dad baa maanta jilbaha u xirtay oo culusna aan haysan fallaaro iyo gamuuno iyo waran ku dagaalamayey talyaaniga u diiday inuu xeebta soo dego waa garta dadkaasna waa la yaqaan waa beelo gobolka shabeellada hoose degay ahaayeen waa garta shabeellada hoose kale lama shabeellada dhex hataa sidaas ahayd banaadir saas oo kale dhulka xeebaha uu so- oo talyaaniga soo gelaayey kuma soo gelin abuu abuu kuma soo gelin waa garta markii oo si fiican dhulka loola dhacay oo uu yaabay markaasuu soo galay talyaanigii markii uu intuusan soo degin ka hor dad buu soo diri jiray waa garta dalmareena sida faasco degaama iyo ayuu soo diray waa garta talyaani oo socdo faasco degaama la dhahay ayaa soo degay xeebaha dhan uu ku wareegay waa garta asagoo markaas aruurinaayo sida dadka ay u nool yihiin iyo nacabka gaalo ku jiro waa garta wuxuu arkay cunug shan jir ah ama to- todoba jir ah ama sideed jir ah oo ooynaya u arkay waa garta ninu wid waxaas ninkaa maxaas la ooynaya waa garta ninkan wuxuu la oonayaa xarafuu gafay qur'aanka xarafuu gafay xars uu gafay ayuu la ooynayaa waa garta oo hadda yaa ul haysto wuxuu la ooynayaa ul iska dhaafee see u gafi kartaa asaga naftiisa naftiisu la- ku cadhanaya bes waa noqday talyaani waxaa sidi meeshaan soo gelid ma jirto waa garta fariinta uu ka geeyey talyaani wuxuu- wuxuu- waxay noqotay soomaali maanta ma haweysan kartaan waa garta dad islaamnimada ku dheggan waay qur'aanka barashadiisa cunug yar todoba jir ah oo xaraf uu gafay sidee u gafi karta uu ooynayo oo geed hoos u fadhi aan arkay marka meesha lama tegi karo waa ha haweysnana waa garta marka mar dambe iyo mar dambe haddana saasoo kale ay usoo laabteen ay fiirsheen qalaabteen markii dambe oo oo ay is yidhaahdeen soomaali kastoo wax idin war maqlaa laga heli karaaye gala sidii ku soo galeen waan kuongoobeen dagaal waaweynaa ka dhacay oo xeebahan ah sida dagaalkii oo beesha biimaal ay la gashay dagaalkii reer goobrong ay la galeen dagaalada dagaalkii reer Xaggee gele ka dhaceen?
geleed ay la galeen dagaaladu waxay ka dhaceen xeebaha dhulka xeebaha oo shabeellada hoose oo shabeellada hoose deegaanadaas waxaa dego sida oo hadda beesha biimaal oo wadatay wixii gobolka la dego waa garta gobolka wixii la dego marka on- on- waxaan ula jeedaa geladi iyo aa socday goobrona socotay waxaa socotay wixii gobolka dego qabaa'ilada hadda kow iyo laba yaan ku dhehine ayaa la socday waa garta waa sii socday dagaalkii ilaa warshiikh waa ka socday dagaalkii shabeellada dhexe shabeellada dhexe xamar ilaa warshiikh talyaaniga marka uu sii waalan loola dagaalamo uu kulaaday uu siyaasad bilaabay waa garta siyaasaduu bilaabay siyaasaddaasi ayaa weliba isagoo oo ku dhex jiro oo soo geli la'na oo rafaadsan ayaa haddana ingiriiskii la soo galay gumaystihii ingiriiska gumaysi ingiriiskii ah soomaaliya yimi ingiriiska talyaanada geedaha iska iska qaaday talyaaniga waa la raacdas waa la ku leeyihi ingiriiska ka awood sareeyey qoladan ay dhahaan u n-ka ayaa markaasi ingiriiska iyo talyaaniga shir u qabatay oo dhulka waa laidin qaybinaa liyihi ku- ku wada, eh, joojiyii dagaalada aad isku- aad ku socotaan dhulkaas hoose aloo dhaafo talyaani ingiriis adina waqooyi aadaa la yihi siduu ingiriiskii ooga baxay meeshan waqooyi u aaday waxaa dhulkan hoose bare ilaa iyo iyo koonfurna waxaa talyaaniga loo daayay Een, ilaa iyo dhulkan hiiraan xaggeeda ilaa iyo ceelbuur iyo kulli waa tegi talyaaniga garsiyaane gaal la dhihi jiray iyo gaalo fara badan oo adiga ma- aan aan koobi karin ayaa ka jiray oo dhulkaas dhan tegey waa garta oo taarikhda la- la hayo marka haddaan soo gaabsho shabeellada hoose talyaanigu markaas marka uu soo galay oo uu qabsaday ayuu wuxuu ka bilaabay dadkii inuu gumaysto gumaysi oo maanta ummadii hadda la xasuusiyo kooma u gelays koomo haddayba markaas soo joogtay haddaysan soo jooginna ciil ay beerka beerka la xanuunaya waaya injineere raadadka weli muuqda ee talyaaniga uu ku reebay bulshada een, muslimiinta ee shabeellada hoose maxaa laga xusi karaa waxaa laga xus karaa wax badan kow haddaan ka idhaahdo kila asayle haddaad maqashay kila asayle wuxuu ku yaalaa zona janaale ilaa wuxuu gaaraa zona gaayorow kila asayle buunda ma saarneen biyaha maraaya waa garta yaalka wuxuu rabay marka inuu gudbo oo dhinac kale aado biyahana aysan taawanin waa garta maadaama doon uusan doon uusan haysan dadkiyaa la soo aruurinaa si dhagxaan oo kalaas dul saaraa waa garta waa dulmaraa marka dadkuu dul maraya uu dulmar ahaa dadkii oo noolaa ayaa hoos la dhigaa si dhagax oo kale asaguna waa korkooda ku istaaga oo kormara kila asayle ayaa loo bixiya asayle macnaheedu uu yahay intaasoo naaga asayle looga saaray keligaas oo nimankooda ku dhintay waa garta dadkii xilligaa joogay Haa.
arrintaas sidee uga dhiidhiyeen dadkii way ka dagaalameen laakiin dagaalka naftirkiisa haddii oo uu leeyahay een, awood dhammaystiran waa fiican tahay mugta ummaddii markaas joogtay dad iska waxay ahaayeen oo iska oo is heer baadiye ah oo wax badan aan fahamsaneen Een, marka calaa kullin waxay noqotay inay caloosha xanuunta maahee wax bay qaban waayeen waxaa laga xasuustaa haddaad maqashay muungiyo talyaaniga degedda marko ka horteed wuxuu maaqay inuu muungiyo deged ka dhigo waxaa weeye golweyn ay ka dhex baxdaa waa garta inuu golweyn marka ku soo gaaro golweyn markaba laga saaro maxaa la dhahaa mooska waa garta meesha uu mooska qaad galweyn uu geeyo talyaaniga waa garta waxaa dhacday muungiyaha waa meel weyn oo bohol weyn oo haddii ilaahay ku roon yahay oo cabirkeedu marka uu yartahay boqol mitir oo balac ah jooggeeduna uu yahay toddoba mitir ama sid mitir waayo oo bani aadan la qoday waa garta muungiyo ayaa la dhahaa muungiyahaasi ilaa hadda waa jiraa meel biyo iska fadhiista waayo biyaha magaalada oo gulweyn meeshuu galaa waa garta marka alxamdulilaah hadda ummada ilaahay ka qaadeen ugu mahadanaynaa talyaani gumaysihiisa waxaa ka mid tahay muungii ninkii tago aa bas wax ku filan buu arkaya oo xabad lagu qoday baldoos ma jirin baale ma jirin ma fahamta xabad xabad gow gow wax daldaleen naahii way daldaleen raggi way qodeen naahii way daldaleen raggi way qodeen saasay ahayd marka soomaalidii xilligaa joogtay uu ku qasbay inay qodaan khasab haa waa garta haa waayahay ma jiraan marka een tallaabooyin ay qaadeen dadkii soomaaliyeed ee xilligaa joogay oo ay uga dhiidhiyeen falalkii gumayse ee talyaaniga een wax hoo- horumar ah oo ay qabteen dadka aagaas deganaa waa iska naadir waa garta dadku waxa waaye een waxqabadka waa lagu kala fiican yahay soomaaliyadoo la wada yahay wax iska dhicinta iyo wax kala waa waxqabadka waa lagu kala fiican yahay waa garta haba ahaatee laakiin soomaali weyn aan seexanin oo meel walba joogtay ayaa waxay sameeyeen talyaanigii waxaa loo dhigay casharo oo usan weligiisa hilmaamin nin waxaa jiray cilmi gaaldile la dhihi jiray cilmi gaaldile waa garta muxuu ahaa ninka taariikhdu way xustaa gaal talyaani ayaa wuxuu sameeyey asagoo wadda maraayo ayuu dhiiqo shaf ku shi- ku siiyey waa garta cilmigii asagoo socda wuxuu arkay dharkii dhanka dhusqooga ka bes magaalada markay ka dhacday waa garta aa ninkii waa loo soo degay dharbaaxshaa loogu diray bes ninkan wuxuu watay mindi dheer oo u watay waa soo baxsadoo ku kaayay talyaanigii ku dhufta uu ku dhuftay yuud waa garta waan ku jiljilay caloosha dhan waxa u dhigay bannaanka u dhigay waa garta naf dhulka lama dhicin gaalkii naf dhulka lama dhicin uu tooreedii dhiigga lahayd ku kortirtirtay waa garta aa gaalka meesha ku baktiya aa hadda waayo wixii magaalada joogay iyo wixii dhan laysku soo baxay cabsi dadkii war gaalkii hebil ahaa ayaa la dilay war see la yeeli doonaa war ummadaan see gaalkii oo maanta gobernator ahaa waxaa la jiray maxaa la jiray maxaa la jiray bufow bufow wuxuu ninka hala soo qabto gobolka nin talyaani haysta talyaani hayst gobolka oo gudoomiye ka ahaa haa gobernatore sax waa garta gudoomiye gobol bufow waa la jira
buufowda hadda deegaankan buufow la yirahdo gaalkaas gurigiisa dabakiisa ku yaala sidaasa Buufow.
loogu magac daray haa magaalada marka dabaquu ku yaala bufow allah waa garta hay buufo kale waxaa jira oo laakiin magaca lala kulmi oo san- jan- usan jeneraal u ahaa ha oo talyaani oo ah talyaan ah oo dhinaca qornyalaha agad ku yaalo waa garta marka ninkan gaalkan buufo ayaa markaasi ninkaa lasoo qabtuu yiri waa garta waa la soo qabtay marka wuxuu isiriniyo ninkan haddii aad dhibaataysaan wax kale war maxaa dhacay waa dharkayga waa karnaa wuu yidhi aniga.
waa garta sidaan leem ahaana iisoo dig arbaxsina ugu daray waa garta umaddaas arkaysa marka gaalka markuu arkay xaaladan ay kulushahay ninkan tuuris tuurayaal badan ay ka dambeeyaan uu dareemay wuxuu yidhi ninkan halis ka daayo waa garta qaaladka ninka asaaska lahaa kii la dilay gaalki Ah, gaalkooday qaateen ninkan waa la fasaxay laad afar sac ma xirnaan waa garta marka magaalada dhinac soo baxday waa la mashxaraday waa la farxayaa marka culimmadii magaalada way hadleen waxay dheheen hooshaan ma sahlana yaan la fududaysan waa garta nin walbow isdiyaare
arrintaas macnaha waxay keentay in dadkii baraarugaan ay baraaruga ay keentay waa garta sida loo sheekay culimo badanaa culimo badanaa kacday ummadii kacdoon geliyey oo ah, xaaladii marka waa isbedeshay waa garta maanta dilkan oo ninkan cilmi gaal dilay oo ninkan uu dilay gaalkan rajis wax badanaa isbedelay waaya gaalada way is aruuriyeen ha waa garta gaaladii haddaa oo wadooyinka iyo jidku u cariirin jireen way is aruuriyeen Een, awal magaalada ay sidii rabaan u mari sida shacabkii oo kale ay lahaayeen waa garta hadda waxaad u dan leeyahay gaariisu wataa waa soo danaysnaa waa soo noqonaa waa garta am shaqaala joog dirsanaa u sugada u keenaya bes oo soomaaliya laakiin hore ee hore igaal u socon jirin nimankooda naagahooda dhalinyaradooda saasay ahaan jirin waa garta adiga alxamdulilah waxyaalaha wax ka bedelay ay ka mid ahaayeen een, magaaladii mar badan kale waxaa dhacday een, meel waxaa jirtay oo kalaab ahaa oo la dhihi jiray bananadoro waa garta oo xaggee ku taali magaalada marko bananadoro ayaa waxaa ka dhacday nin adiga oo soomaali ah iyo nin talyaani oo khamaar la la ciyaarayay khamran lacabay markii dambe waxay gaartay in la dagaalamo soomaaligii iyo talyaanigii in la dagaalamay gaartay waa garta kii talyaani waa lala dagaalamay nin nin la waayo dhulkaa lala dhacay waa garta wixii talyaani meesha jooga way soo wada istaageen waa garta ninkii garaacid bala- bilaabeen soomaaligii haa soomaalida kale meesha joogtay aa soo istaagtay waa garta shicib damoon la dhahayo asalkiisu reer galween ahaa laakiin marka ku qoray ku weynaaday nin joog leh oo labalafood leh xoog leh oo dagaalkaas ku jiray wax iga sheekiyey waa soo kacayaan uu dhahay markaan arkay ninkaan intaas qof ay ku haystaan aan dhaxalka dhaga galaysir asagii dagaalku haa si in meeyarac bala urur haysir aan firdhaa dhammaantooda aan firdhaa wiil nin Waa xoog leh waa lafna ilaasiye marka wuxuu wuxuu yiri fadhinaa waa talyaaniga talyaaniga waaye waa garta sa u garaacaynaysa u garaacaynaysa waa is dabagalaysa ordeen waa carareen waa carareen waa garta bas anaa haddayba carareen waxaanan anbaxno ninkii kale oo dagaalka ku bilaabay waa adkaaday war waxaas dhan warkaas bajiree nabad meeshaan ciidana imaanay anbaxno waa garta waa soo dhaqaajin waa kuwana sir ciidana imaaday Mhm. oo talyaani ah oo talyaan ah Mhm.
marka ceelaa ku yeelay sir meesha oo iskaalana leh iskaal loogu dago ceelka oo hoos biyaha haddii bamlagila loo- loogu shaqayn jiray waxaan dhahay kaale waxaan badbaadnaan kuu sheegaya ceelkaana caawgalaynaya wanaga war kaale sir war maqabtida ceelkaan degna sida albaabkii aan iska furan waa galna dadkan waa galeen hotelkii waanu dhex wareegeen waa ku dhex wareegeen waana waayeen maana habeenkaas waxay soo baxeen si inayna dilaan kuwa nagasiyaar ciidan talyaani ah iyo wax badan oo talyaani ah wada socday markay daaleen korkoreen hoos galeen naga waayeen ay baxeen weli.
waa garta markay baxeen aan soo fiirin waa kuwa waa sii socdaan aan tartiib ka soo baxno ninka waardiya war jin maa qabtiin war lugaaya inta ka bax lugaaya baxa buurka kora baxa war maxaa dhaca waa waa garta nimankii wuse idin raadinayaan caawa dhimash inayn idamahan wax kalma lahayna kuwaan mar idin dhaafaan yaa idin arka inta bax orda Waa hadda inta waaqtaan guryihin idin raadina laga yaaba orda buurka la koro buurka la koro bes waa soo baxni uu yiri guryaha kuma laabanin buurkayaan kornay buurahaas oo korna waxa waaye buuro oo ilaahay subxaana watacaala sameeyey oo qaabqaab qurux badan oo meel aad hadaad gasho waxay ku soo gelaa arkaysaa laakiin asaga kuma arkay mugdi ah meeshaan habeenkii raashin aan qaadan meeshaan qalna wiiro magaaladii habeenkii guryihii laga raadiyay waa la waayay waa lagu kala hooyay subaxii aa lasoo foofay dana macalin ciidama soomaaliya waa la socda waa lasoo foofay gurigii aa la tegay dana waa laga waaya marka waxaa la wadooyinka halgalaa la yiro wadooyinkii aa laga raadiyay waa la waaya todoba beri aa meesh ku jirno yiri todoba maalmood waa garta aa meesh ku jirno waa garta markay daaleen uu yiri ay waxay dhag iga laf dal iska dhaafa annaga waa soo noqonay uu yiri guryahana imaan baxa baxa baxa cidiyaana dhoweysa waa garta ma baxeen annaga waa joogeynaa bes waa inaga la shubdhaha waa joogeynaa guryahan guryahan isla joognay markii gab- odayaal qabqablayaalaa jiray odayaalkiia baxay oo gaalki buufo kii gubernator ahay u tegey talyaaniga ahaa talyaaniga ahaa waa garta arrintaasaa dhacday dhaniyo Mhm.
arrintaasaa dhacday ninkaas intaas waa lagu tumaayay ninkaan waa soo hiiliyey waa iska dhaciyaan weerarkan dambaa lasoo qaaday Mhm.
hesee waa sii wax u jiraan waay ma dhici kartee waa dhacda waay gaalka buufo waxaa sirri anaa tegaya iska dhaafa Mhm.
waa imaadkii isla dhiga haysidee loo tegay war haysee wax u jiraan waay arrintaanaa dhacda waay arrinta say u dhacday say u dhacday maxaa warsan weyse maxaa warsan say u dhacday maxaa u dhihi weyse Mhm.
Hee, maya anaga sidaas ay dhacday saas la ciidan ku diray hay arrinka ga- ciddi kaalay waa lama wiilkii labada wiil waa la keenay war hay siday wax u dhaceen waay waxaa la doonaa nimankii waa la doon waa imaadeen war hay nimankaa mataqaanin waay haa waay hay siday wax u dhaceen waay iigin saas u caddeeyeen waa garta ninkaan iyo ninkaana isdagaale haye ninkaana anaa u hiilini ano ninkaan ninkaan ninkaana wad garaac dhammaanteen wa intaas mi ahaa hala xero sir ay gaalkii maxaa dhacay warba jira sir hala xero markiiga waay marka gaalka buufo wuxuu ahaa nin oo rabo inuu ummadii kasbado uu ahaa sidaa marka waxaa lagu xiray dadkii kale oo gaaladaa la xiray laat afar sac laat afar sac sida lagu xiray kuwii talyaaniga ahaa talyaaniga ahaa waa la soo daayay waaya injineer magaalooyinkii uu gumaystihii talyaanigu een, fadhiga ka dhigtay ee shabeellada hoose ka tirsaneed yaa ka mid ahaa oo laga xusi karaa mambaca waa marka ahayd waa garta Mar- mambac xaruntooda markay ahayd shabeellada hoose si shabeellada hoose guutaa waa garta oo yaa deganaa Marko.
marka- marka marka dee dad shacshacab ahaan ah maya talyaanigii ma madaxda talyaaniga madaxdoodii degneed waa dabaqa aad guryaha aan ku shubo hadda ilaa ka dhisan oo gaalkan buufo waa madax yar isla go- eh, gobolkii mm, oo bar- barsaabkii gobolka dhan u ahaa gobornatoora shabeellada hoose gobarnatori gurigiisu uu deganaa markuu ku yaalaa guri kale wuxuu ku yaalay eh, meeshan oo oo hadda buufo buufo ilaa idhahan laakiin waxaa waaye marka janaal loo socdo janaal aadayso dabaq guri daba dabaq meesha ka dhisan asaa lahaa marka dabaqyada ayagaa dhistay miya ayagaa dhistaa markii maadan dhistan ilaa hadda waa ku yaalaan waa ku yaalan aladaastan dad waardiyayaal waxay oqtotayana jiri mar walbo waa haystaan mar dambaa een, dalaaya maxamed siyaad bare tadayac tiratay kan dabaqa buufo dadayac tiratay waa hawaasid waa la qurxiyey waa la habeeyey hadda koley iyadoo ay la degan yahaan uga moraan ay degan yihiin, oo tagtay waxaan marka marka laga soo tago een, marka deegaanadii kale ee shabeellada hoose ee gumaystihii talyaaniga uu gaaray yaa ka mid ah gobolka shabeellada hoose een, talyaaniga waa camimiyey gobol shabeellada hoose oo dhiga gumaysi magaalada la dhihi karo ma aqaan ma jirto dhinacan ilaa iyo dhulkan oo shabeellada hoose xadumadiisa maragta kulli meel uusan tegin male wadanka khaas ahaan qaybta koonfur dhan qaybta koonfur ilaa waxaan galhareeran ku geeyey galhareer galhareer oo galgaduud ah bari talyaaniga bari waa tegey talyaaniga adi waqooyi le waa bes ingiriiska een injineer owgaab laga soo bilaabo dowladdii kacaanka ahayd ee maxamed siyaad barre iyo kadib shabeellada hoose waxaa fariisin ka dhigtay islamarkaana degay hay-ado tansiiri ah oo kirishtaanka faafinayay goorme ayay soo galeen hay-adahan shabeellada hoose yaase u fududeeyey inay gobolka yimaadaan waa horta waa su-aal daaweyn oo macnooyin xambaarsan sida aad u sheegtay gobolkan shabeellada hoose mambacul nasraaniyas ahay as noqde waxaana ka dhigay xilligii dowladda siyaad bare waxbaa ka jiray siyaad bare hortiisa waxbaa ka jiray mar gobol ay gaalada si fiican u taqiinay oo dadkeedii waxay u taqiinay u ahaa een hay-adaha tansiiriga ah inay soo galaan gobolka shabeellada hoose yaa u fududeeyey hay-adaha tansiiriga ah inay gobolka soo shabeellada hoose soo galaan waxaa u fududeeyey kow bacdin maxamed siyaad bare qabqablayaashii dagaalka nimanka warloonas la dhihi jira ama qabqablayaasha dagaalka ahaa ayaa u fududeeyey kuwaasoo waxay leeyihiin qeybo fara badan oo si toos ugu xiran gaalada waxyaalaha marka dhici jira waa maqasheen in maanta la dhihi jiray sheekh hebel ha la soo dhoofiyo waxaana laga dhoofi jiray bashiir raage ama khanyare ama hebel nimankaas si toos ay waxay ula shaqayn jireen gaalada niman iyaga lamid a meelna waa joogeen hama iskhareyeeno hama is ama caddaysteeno kuwaas ayaa maanta ummadda soomaaliyeed khayaanooyinka ku socday kuwa kuweeda kuwaasi ahayeen waa garta marka hay-adahan tansiirka injineeri goormay soo galeen shabeellada hoose hay-adaha tansiirka markay soo gelaayeen waxayd markii dagaalkii oo gudaha uu bilaabtay u s c uu bilaabtay maxamed sadar uu dhaltalka baxay waa burburkii dowladdii burburkii kacanka dowladda siyaad bare ayay bilaabteen xoogoodu markay soo galeen waayahay yaa laga xusi karaa hay-adahaasi tansiiriga ah yaase hogaaminayey soomaaliya caddaanba hay-adaha tansiiriga ah waxaa hogaaminayey hay-ad walba magac bay lahayd haddaan ka bilaabo kosofos maxay ahayd marka hay-adaas kosof waxay ahayd hay-ad Wadankee- wadankee ka so- een- talyaaniga Talyaaniga.
talyaaniga ha si toosay kaniisad ugu socotay kosofos haddii la macneeyo sidaa waaye laablaabma si toos kaniisadda baadiryaalka ayay hoos imaanaysa marka hay-adaasi xaggee fadhiisin ka dhigata saldhiggeeda weynaa wuxuu ahaa magaalada marko waa garta hay-adda kosof meeshay degdegnayd dabaqa ay degnayd kosofo intaasoo hay-adan kusoo kor degi jirtay iyo keligeed waa garta manbaca hay-aadkay ahayd marka maxay ku gamban jirta marka laga soo tago hoolahan tansiirka ee ay wadeen maxay Waxay- shidaa ka dhigan jireen oo ay waxay xoogga saari jireen waxbarashada waxaa la sameeyey waxay dhiseen iskoolaad badanna dhiseen xaggee ka dhiseen magaalada marko waa garta iskoolaadsi ay ka dhiseen mid waxaa la dhihi jiray subrayol talyaanka aan dhihi jirno waaye kaniisadii dabaqa kaniisada ahaa oo kaniisad ahaan loo geli jiray uu soo dhisan yahay meeshuu uga waa dhiseen ka dhisan yahay waa lagu badbaadinaa calaamaadkooda kiristanka iyo waa xidan salmiyadaa ku jireen rag mujaahidiina ilaahay subxaanahu wa tacaala fahamsiiyey inay diinkiisa ilaaliyaan ayaa miinooyin ku xirxiran meeshii kiniisadda u ahayd waa la qarxiyey waa la qarxiyey alxamdulilah ma dhimasho iyo dhaawaca ka dhashay maya Mm, xilli- burbur uun baa soo waa gaaray burburay waa goormay xilligaa la qarxinaya waa markay barnaamijka iyaga idaareeyeen oo ay rabeen inay ka dhigaan waan lagu dhuftay meeshaas kow waa garta marka marka meesha dhowr qeybaa loo sameeyey waxaa ka dhacda meesha horta aan ka soo dhammaado waaya haye meeshaas kadib waxay sameeyeen gabdhihii waxaa la yidhi jalbaab maba la imaan kartaa meeshaan waa garta jalbaabka gabadha markay albaabkan jeelka laamiga ka soo gelayso boorsay wadataa ku soo ridaneen garbasaar shaar gacmo dheer iyo surwaalay wadataa ay la soo geleen markay ka dhammaatana ganjeelka markay ka soo baxdo ay labisaneen gabadha waa garta ay guryooda ku aadeen marka nin oo gabadhiisa dhigato oo maqaayo koog ka ahaa nin wadaadna ahaa anoo masaajidka xaaji muxsan fadhiyo uu qabtay ow ow maxaa sir idinka ilaah ma cabsinaysa miya war maxaa dhacnayo war wuxuu dhahay is- dugsigaas iskoolkaas iyo gabadhayda dhigataa maanta shan waa dugsi iskoolka ma tegin haye jalbaabkii ay ku tegeysa waa lagu soo celiyey haye waxaa la yidhi jalbaabka banaanka surwaal iyo waxa ala imaamo haye ka fiirso waa iga sax war niyo nin weynahay warkii nu hadhow ceeb noqdo waa fashilo maya xaqiiqa waa soomaalidii marxab bay u tahay marka waxa awaa amiirta soo siinayo ka dambeeyana waa waa hay-addi kosfo waay waa garta warkii waa ila weynaaday Mhm.
rag culimo kala masaajid ku soo aroortay aan dheh kaale carabkeyle mee dadkaan aqul maqlaan carabkaas markaas adigu marka bulshada maxaa ka ahayd ani nin iska oday oo ummadda iskaga dhex jiro oo laakiin aad ii taqaan ahay laakiin mas-uuliyad gaar aan u hay ma jirto waa garta markaas hadda waayo warkii ninkii waa noo weyneeyey Mhm.
war mana hubtaa haa sugaan dhanniyo nin matiyadoo adeeg haa dad kalaan wacay markuu masaajidna u imaabo oo in miis iskoolkaas dhigta oo imaabo. war haye ka waran iskoolkaas caadi waa caadi miya iskoolkaas haa ilmahaaga ka waran waa tagaan ma tagaan haa ma hubtaa haa ha ilmahaaga jalbaabkooda banaanka may ku sugaan may may may may. waa lugalaan haya waxaan dhahay mujeedaa saaxiibo maya siraniyo ilmaha mar waca telefoon qaba in miisuu waca war heblaaya maxaata gabartii haa jalbaabka banaanka maxaa ugu siibtaan amarkaasaana la siiyey yaa iskoolka maxaa lagasha shaarka iyo surwaalna gala ab kaligaa dhammaan oo loo dhan yahay bes
warka waa idaa cadda warkii waa noo caddaaday waqtay waa tahay warkii waa noo caddaaday waa soo dhaqaajin marka subaxii toos kolkaa imaanay marcadna marna marcadna la dhaho marcadde marcadiyaan u tagna war marcadow arrintan muxuu yahay marka marka ma- maraca waa maamul iskoolka dhan waay qoladan suufiyada waay waana sa war waxaana si waxaan adkaysta jalbaabka sax ma aha sir war sax yuusan ahaana surwaal iyo shaarma sax eh kana noo sax eh isagaa saas leh warka fiirsa ma anoo bas ku fakana waa la celceliyey waa soo baxnay waa garta waa soo baxnay culumadii dhan magaaladan kulmin haddaba waa garta waxaan kulunay masaajid marka ku yaalo aan kulunay arrinkii aan isku sheegnay waa khamiis berina waa jimco waxaan go'aansan jimcaha in masaajid in laga soo qaato iskoolkaas bataata biyaa la tiganaa dhan arrankiyaa marka aan la kacnay subaxii khudbada haddii laga soo baxay mikrofona lasoo wada qaatay magaalo dhan lasoo kaxshay aan horseednay waa garta aan iskoolkaas iyo wuxuu wada dhanba eber ka dhignay gabar iyo wiil cunugii iskoolkaas tasho wixii kaga imaado aan dhahno weliba hanjimaad aan ku darno waa garta wixii kaga yimaado jaa arrinta waa waalantahay waqti markaasa xaaladda wareertay in dhacadda noo yimid oo markaa haysta ma anigu isagaa barka hore awgaab markoo imaam inteen kuwa maada xarunta aniga keligayaa may adiga ragga culimmada asxaabtaada haye culimmadan wacay waan soo wada raacna xaruntaa ugu tagna waa gar aniga sheekh cabdiraxmaan dhoore nin lahayo sheekh sayid sayidka barkola jamac islaax waa ayaga kamid ah waaye sheekh saalim ustaad abii rag dhintay rag nool kamid ah marka waa culimmadii maalin magaalada.
xasan haa maalin xasan sheekh cabdulaahi waa tagna waa garta in dhacda u tagteen intaan u tagno waa garta dhacadde warka awqaab bilaawa sir culimada joogtaan culimada at least anaga ma hadla- culimada had shacbi axmed dhoor hadlay wuxuu yidhi nidaamkaas iyo meel lagu soo gaaray waa meel gaalnimo laga soo asaasayo waay khalad waa xijaabka ummaddaa lagu kari waaye oo hadda la qaatay dee xijaabka dhiga la dhaho arrin fasaadkeeda mudan waa cabdillah ugu dheeraada culimada kaloo isla raacsisay markaasaa wuxuu dhahay horta anigaa hortiin dhimahaas yir waa in dhacdaas
anaga taqaana sir dhacda hortiin anaa dhamaa sir waxaas marna ma yeelaa sir Ee, inaad anaga imaadaana sirna idinka fal samaysa waa laga roonaa waa garta maxaana igu imaan weysa marka asaga magaalada haysta ha gobolka ha gobolkaas haysa marka waxaan dhahay adiga waxaan raali ka ahayn hay-adaha ee shirkadaha hay-adaha ma sameeyaan adigaa leh saas anaa dhahay ha.
waa garta waxaan adiga raali ka ahayn saasayna waa ku dhahaan dhahay macruuf waan dhahay adigoon raali noqonan dhahay oo conform aadan dhihin warkaa ma dhaceen haye mana dhici karo waa garta adaa la ogaa tiray ha adaa la og sayidagab waa ku dhahana waxaan ku dhahanay arrinkan shalay daadba aniga marka aan ogaanaya toban maalin sid maalin socotayaan dheh kadib aniga ogaadan dheh adiga magaalada mas-uulkeeda tahay seeg ogaay weysaan dheh waa garta mafahmis magaalada waxa laga tahay ma- ma- wax bagdmiya noo sheeg noo cadday marka ha- waxaanan dheh hadda haddii wax laga bedeli waayo hadda banaan bax leen samaynan dheh laakiin wixii ka dambe gacanka hadal aa dhacayo war kale zaad ma jiro waa hanjabteen ha muxuu idinkugu jawaaba marka Hee, aniga jooma korkayga haa haddii adiga aan ku xisaabtamayn oo aad oo aad u fasaxda inay maanta dadkii xijaabka laga dhigo maxaa yaalo waxaan firis karna ma aha waa garta in dhacadda wuxuu yidhi waxaan idin ballan qaadaa in warkaas uu jiri doono ballan waa sir Ee, ka fariista anaga ogtihiin wax weyn waan dhahnaa din kaa helno waa garta haa wax weyn waan din kaa helno oo hooshaas wax weyn waayo waxaan raalkan aqan karno waayo marka arrintii wax ma ka qabta maya sideedii usii socotay arrintii maalmahii hore aas hadlay weliba waa hadlay wuxuu ka hadlay een, idaacad shabeel markay ka jirtay waa garta uu ka hadlay waa ka hadlay marna marna marna waa bootay weliba soocaan bootay oo muxuu leeyahay marka oo marna ma ogolaan doono xijaab la-aana iskoola tegaa marna raalli ma ka noqon doono waa garta mar dhici saasuu dhahay maalmo lay socotay marka meeshaedan lagamaysi marka meeshaed lagamaysi la arkay aan hadda waayo mar labaad haddana hajumajuum yar ka hadnay waa garta odayaashii go-aanaan gaarnay wax qabad oo annaga aan meesha dhignay aan qabanay waa garta Een, markay taas dhacday waa dadkii oo ardadii oo dhigan jirtay madaaris iyadana way ku dhiiradeen maba marna masu- malas- malgelina dhe annaga een, surwaal iyo shaati waa garta annagoo xijaaban dhan geli doonaa meesha marka sidiia waxay ku noqotay in sidii ilaahay subxaan raali ka ahaa ay meeshii ahaato waaya marka laga soo tago een, hay-addan kosovo yaa ka mid ah hay-adihii kale ee tansiirka ahaa ee shabeellada hoose deganaa heedaha tansiirka qaarna waxood way caddaysan jireen qaarna si siray ku shaqayn jireen qoladan marka waxay dheereed kosovo waxayd waa cadcadaay banaandhig bandhig waa lasoo bandhigi jirtay hadday gabdhaha sport usoo banaanka usoo bixi jirtay oo basketball la cayaarsiin jirtay magaalka la or- orsiin jirtay Een, kuwo kale iyagan macnaa sida oo qoladan la yidhaahdo w f l iyadana waxay ahayd mid imtixaan aho oo oo hadduu ilaahay ku roon yahay ummadda aad u fasahaadin jirtay una diidi jirtay inay wax tacbadaan sababtoo qofka hadduu wax tacbanayo waa kaa dhan yahay oo wuxuu waxba kaama baahan mogtahay qofka haddii tacabka u diido marwalba gacmaha gacmo kuu soo horsanaa waa tahay oo marka oo beerihii aaga iyo meelaha oo ay tacban jireen dadkii waxa waaye waxaa loo baahan dadki in la maalgeliyo oo dhaqaalo la siiyo oo beerahooda tacbadaan ma yeeli jirin iyada ummaddii wixii loo dhibi loogu talagalay ma siin jirin sidaasna waxay dad- ummaddii ka- ka- ka- kalifi jirtay inay maanta tacabkii uu kaxumaado oy wareeraan oo ayadala ay u shaqeeyaan waaya marka yaa hogaamin jiray marka hay-adahan tansiirka dadkii hogaaminayay soomaaliya caddan yaa laga yaqaanaa waa badan yihiin een, hay-adaha haddaan ka soo bilaabo een, w h o world health organization ama mandamada sixta alcaalamiya la dhihi jiray hay-adda caafimaadka adduunka ayaa loo yaqaan marka taa ayada ahayd waxay ahayd hogaankeeda kow ayaba la joogtay magaalada marko nin gaalo la dhihi jira borto hegan roberto hegan la dhihi jiray ayaa joogay waxa asaga hoos imaanay oo dhanba waxay ahayd soomaaliya ahaayeen asay hoos imaan jireen yaa kaloo marka Markaas oo dhan.
soomaaliya oo barnaamijkan ku lug lahaa tansiirka oo la garanayay yaa ka mid a soomaalida oo inay dadka gaaleeyaan ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa hay-adahan sida haddaan aan sheegayo w f l maxaa la cosafos tan oo magda annaga ay dhihi jireen magda yu- iyo waxaan dhahay magaceed maxaa la hay-ada iyo laba naag oo jarman ah joogeen jarman ah hay-adaha oo maanta oo dadka hogaaminayay haddaan magacyahooda sheego waxaa ka mid ah mid cosafo oo ay hogaaminaysa istarina cabdicaruush Een, maxaa laga garanayay een, sterlin cabdicaruush sterlin cabdicaruush horta gabar reer marka waaye reer sheekh cabroona waaye xaafadda ay degan tahay macnaha oy ku dhalatay aan dhehe aabeeda caruusha la reer caruusha la- la yaqaan waaye cabdicaruusha la aabeeda laakiin reer caruush waa aada loo yaqaan wadanka aada loo yaqaan marka cidaasay ka dhalatay gabadha kursiimadeeda maasha allah waxbarasheeda maasha allah marka dambe waxay noqotay gabar u shaqayso hay-adan koosafo meeshayna ku tagtay gaalnimada meeshay ka qaadatay marka dadkii waxay ka mid ahayd soomaalida ee tansiirka faafinayay ka- waa aniga wax la sheekay maaha anaa dhegteeda ku maqlaaya gabadhaas starliin isku fasalaan ahayn aniga isku iskoo dhahan waa garta iskuulaas la dhigi Ah, hadda gabadhaas starliin cabdicaruush waxaa dhacday maalin xafiiska w h o qeybta raadiyaha hor waxaa fadhiso oo hadda nool xaliima maxamuuyin la dhahayo gabadhaas aa marka mas-uulid ahaan ka ahayd meesha anigana adeeg ahaan waxay u baahan tahay oo shaqo loogu baahan yahay ayaa laii dirsay dhismo oo waxa loogu baahan yahay ayaa laii dirsay jiray dowlad shaqo laii diri jiray istarliinaa timid waxay tiri "Eh, annaga waxaan rabno iyo adiga saa tahay meel isla meel ma isla gelayan waa garta maxaa rabtaa wa annagu shaqadeeno iyo shaqadaada waxay ku dhisan tahay in waxaa aad raran tahay aad iska dhigto oo maxay kala jeedaa xijaabkii waa garta gabadha inshareerkeeda xijaabkeeda waa dhammaystiran yahay goor wadaadad waayo waxaan mahay tiri meesha funaanad la soo fari surwaal soo gashay tiri timahana qaabo meeshaas ku shaqeey istarlin mas-uul koosaf dhan waaye meesha marka hadda waa xafiis ka dhexeeyay waaye w h o waa ka dhexeey hay-adaha dhan mogtahay marka saasay u timid waxay tiri ma laga yaabay tiri annaga mahay tiri taas ma dhici kartay tiri wax suuragala ma aha shaqada lagu soo dirsaday in la qabta ama la iska dhaafa le waaye tiri waa garta aniga waa yaabay dhigaanta taagay tanaan kuuraa tanaan fiirinaa tanaan fiirinaa tanaan fiirinaa marka marka dambe istriinta waa jeesta waa baxday istriinta markay baxdan gabadhaan dhahay waxaan idinka kaftan miyaa dhab ag maxaa waaye dhab waay tiri kaftan meesha miyaal waa garta haye markii lamaad waay tiri oo erega ay dhowsaysay gabadhaan istriinta dambush moo haa macnaha iida aniga islaam mihima waa cadaysanoo saa waxayd gaalaan bistay tiri waa garta waxay badiidan dareeskan islaamiga aan wata badiidan tahay waa garta bas waa ka gaabsada waa soo baxay waa soo baxay markaas arintii aad iyo macnaha iyo maskaxdeeda la weynaatay bas markaan xaafadda imaaday aan nastay casirkii aan masaajidka imaaday wadaadadan ola tashtay arrinkaasaa maanta soo maqlay ma dhici kartee waaw mana hubtaa haa seen wax yeelna horta waxaan wax yeelina dheh gabadh anaan ku noqonaynaa nin iyo laba nin kala roonaan dheh gabadhaan horta aan ku noqono aan warkeeda dhegeynsano kadib haddaan talaabo qaadin haddii kalenta ahaato gabadhiyan ku noqonay culumadii waxaa noo soo baxday warkaan asaaba banaanka soo socde aan sugun intuu banaanka aga soo baxay yaan degdegin haddii hadda gabadhaan warkeeda noo sheegtay annaga hadda aan warkaan aan la suuq galno gabadhaan iyo shaqadeedii iyo dhibaateynta aa bilaabee marka aan warka meesha beelka ogaano haddii gabadhaan loo soo dhigto xijaabka dhig la dhaho aan dagaalka meesha ka bilaabno waaya waaya marka taasaa meesha aan wax kadhay oo aamusna marka taariikhyahaasna wax sahlan ma ahayn maxaa kaloo lagu xasuustaa anshax xumo nooceeda kala duwan ay magaalada markas ka- ka- ku heysay haddii dhinaca isboortiga aan kaaga bilaabo basketball hala dhelo niman gaa- gaala ah iyo gabdha soomaali isdhexboodaayo baloon isla cayaarayo markaas kubadda cagta cayaarayo oo kaamara socota laga- laga duubayo ayaa ka dhaceysay magaalada oo ayada hogaan ahayd hogaan u ahayd iyo talbuunka ay fadhisaa oo fiirsanaysaa saasaa ka dhaceysay sterlin cabdicaruush marka dhibaatooyinka ay gobolka shabeellada hoos khaas ah magaaladiisa marka ay ku haysay dhinacaas fasahaadkay ahayd
kadib xaggee ku dambeysay sterlin waxay ku dambeysay warkeeda noogu dambeeyey iyadoo safar aaday kenya aaday mud ku maqnayd kadib ayaan waxaan maqalnay sterlin waa la ikhtiyaalay kenya loo ikhtiyaalay marka sidaasayna sterlin arrimaheeda ay noogu dhammaadeen kadib sterlin markii meesha looga nastay waxaa haddana soo fafakashi bilaawday garsiyaana naag la dhihi jiray oo iyadana een, jarman ahayd tiye baa haddana waxay bilowday howlo cusub een, ku waxay kasoo bilaabeen gaar dameer ama iyadoo saaran ay waxay kasoo baxeen maxaa la dhahaa guriga ay degan tahay basiiba ah magaalada geeskeeda xabtuusi geeskeeda ay kasoo baxeen jabaan waxay ku wadataa lacag kaash ah waa gar wadaday soo mareen waa gar masaakiinta shan kun toban kun shan kun toban kun shan kun toban kun ilaa ay meeshay doonta ka gaarto saasay u siineen markay soo noqday saasay u siineen dadkii dhan waxay noqdeen marka dadka oo ciidan sugaaya marka markii kale ragaa naga kaafiyey ciidana Mhm. waa la dilay waa la dilay waa gar guriga in loo galay tartiib madaxa looga jabsho Een, taas saasay noogu dhammaatay ciidana dibkeeda ilaaha naga qaaday Een, waxyaabaha ay caanka ku hayeen hay-adahan tansiirka oo magaalada marka ay ka samayn jireen iyo deegaanada kale maxaa ka mid ah een hay-addan la yidhaahdo magda naag iidana oo magaceeda magda la dhihi jiray ninka oo iida markaas u dhex jiray nuur ayaa la dhihi jiray nuur sheekh doon ayaa la dhaha laakiin nuur magda ah loogu magac daray naagtaas magda ah jarmana iidana ahayd khandaraas waxay soo qaateen oo iskoolaadka la siinaayo waxyaalaha diya ah ardada diyaalisa diyadaas waxaa waaye mitel nanaca la dhiiba nanac qofka soo kaca nanaca la siinaa dhinac magaca qoran ciise kii qoran macaan waayo maxamed kii qoran xaraar waayo ehe salamaa la dhiibaa salamo salamahaasna waxa waaye magacyaa lagu wada qoray iyadan. labisaa la dhiibaa ehe boorsooyin yaryaraa la dhiibaa oo al- alaab ku jirto oo lagu cayaaro in cayaalku cara- cayaaran ayaa la dhiibaa adiga kulli wada fasaxaad ah maamin iskool waa qaateen iskoolka dhan waa qaateen ilaa hal shiikh oo mardhuu dhintay allah u naxariistay ayaa diiday shiikhaasoo sheekh saalim la jira sheekh saalim macdal ansaar oo marka ayuu gacanta ku hayay rag badan oo culamo uu soo baxshayo ha ducaad aha jirto oo walaayaadka ka shaqeeyo oo meel badan ka shaqeeyo oo ducaad ah oo sheekhaa soo saaray sheekh waa diiday waxaa yidhi haddad diiddo waxay ku imaado waa kaasaa yaa weylak bes sheekhi isla markii waa qalqalay waana soo wacay arrintii uu noo sheegay annaga marka arrintii iyo wixii hoos yaal maba ognibo haddii soo roorin aan imaada ninkan ay sii wax jiraan waxaas an allaha wadarsi an waa diida sirbis alaabda nooceed ma og ninkan bes waxaan isdhahnin meel laga qaati aan raadinaba alaabta waxaan raadinay nin oo sheekh saalim dhaha haddana asnafti waa dhintayaa maqlay sheekh saalim kiyaan u tagnay iskoolkiisa hayo ma- haa waan sii aawe alaab waxaan dhahay, waxaan si ilmaa oo ogolaatay maxaa waxaa maxay dhahay, waxaa magac le waa- waxaa la wadaa ciise maxaa keen maxamed ciise maxaa magac waa bedel maxaa loo magac kale loo soo qor waaya markaasa hadda waa ay mahasha noo toostay aan hadalka hadalkaas noo toostay wixii waa lasoo wada qaaday masaajid khudbooyin kale lagu soo qaatay kanaa la dhiibi kanna waa la dhiibi aliyada baybalaa ku jira baybalo oo ay dhiibi jireen haa kutu markaas oo meesha la dhiibi sheekhii khabardaar waa mogta warqaala niyo ilaah waa ku waafajiyey baashe waxaana la dhiibi ninkaanoo nin sheekh aan dhahayn asagana waa baxshay ilmaa waa siiye cunug adiga qaala allahu tacaala waxaa rasul aad baraysa oo baybal aad gacanta ka saartay cunugaas se- see yeesha cunugaas cunug waa waashe maho marka calaa kulli xaal sidii aa marka arrimihii ama muxaadaraadka iyo khudbooyinka lagu soo qaatay lagu radiyey Een, injineere ma waxaa jiray een, cudud milatari oo ilaalinaysay hay-adahaasi muslimiinta gaalaysiinayay haa yaa ka mid ah waxa annaga dib noo dhigaya cududaas militari oo annaga yaa nacawd u hayno.
ilaalin jiray oo cududa number one waa yuusuf maxamed saad encadde indhacda ilaalin jiray haa waa garta qaabkii ku ilaalin jiray wuxuu ku ilaalin jiray ciidamadiisa hadday hay-adaha wax un ay sarfar rabaan ciidama asaa ku diri jiray staafkooda meeshii doonaa la geen jiray haddii wax qaraf ay maqlaan ayagaa usoo gurmin jiray magaalada dhanba asaga kas- sa- taliya ka ah Asagaa ilaalin jiray.
Ah, asagaa ilaalin jiray
waaya een, dadkii soomaaliyeed ee ay gaalaysiiyeen meeqa ayaa lagu qiyaasi karaa mase jiraan dad la aqoonsan karo ee injineera oo gaalnimadaasi ku dhacay oo la sheegi karo magacyadooda walaahi mar waanu qorqornaayeene laakiin hadda qoraal kuma haayo laakiin dad badan oo saas oo qurux noqonay qurux noqonay dadna ilaahay subxaana watacaala waafajiyo islaamka qaatay waa jira dad waaweyn ahaa kuwa horey loo gaalaysiiyaa jirtaba oo hore gaaladii hore u gaalaysiiyeen oo gaalnimada weli ku taagnaa talyaaniga gumeysta haa ku taagnaa waa yeelahaa jirtay nin waxaa jiro annaga oo oo wafaadkiis aan kor fadhino oo aan dhahno warni shahaado rasha farta noo jilay oo may may may Oo diidan.
diidan asasaas diidan nafta ka baxda darisaan ahayn Markas- marka ninkaa yaa marka gaalnimadaas goormuu ku dhacay walaa xil uu galay anaga xilgaasuu gaalnimo noqday nin muslimsa noo anaga muslima u haysateen waa gar- marka arrinta waxay kaga fashilma kow guri waa mogtahay gurigadan waxba laga sheegin maxaa sheegayda maxaa ogaanay waaya marka dadkan aabahey ma dugto laa ma soomo hadda lagu yirahdo wax ka dhigi kartaa mogtaada haddii guriga aabihii lagu asturaayo oo waxba aan laga sheegin ama guriba aan lawada dukanaynin wax ma fahmi kartaa mogta banaanka ka joogta guriga markii oo markaas oo wiilkiisa marka nin ahlu salaad ahaa waa gar- isku da'na waa ahayn wiilka wiilkii wuxuu aabe wafaat waa beri xaalkis xaal waa dhigo kaale haddaan sooroor aan xaalad arkay aan tawxiid kula qagnay gacan saasuuna dhahay si kasta si kasta dhag waa diiday qof waa ka baxday waayahay marka dadka soomaaliyeed ee aad sheegtay inay gaalaysiiyeen hay-adahan tansiirka ah dadkaas hadda hagee ku dambeeyeen ma ma joogaan magaaladii bay raaceen oo markay tegayeen ay hore u sii raaceen sideedba horta wax oo la fahmi kara oo aa jiro muqtaha gaalo gurigaaday kaa bixisaa gurigeedkuma geyso oo diinkaaday kaa bixisaa diinkeed kuguma hayso dadaa waxay aaminsan yihiin gaalada waxa waaye haddaed gaal noqoto way ku dhaqaalaynayaan oo waa ku yeelaan baan waay waxaan ku beenahaa intaasoo annaga nala joogtay oo gaala ahaa markay gaalada qulquleen meeshooda loo tegay kuwan meelahooda matuuqsi oo ay ku baktiyeen ay shirku dhammaadeen kuwan warkooda ay cadaysteen duxuutu loo qamiya ummadda loo qabshaal galay fahamtee kuwan waxa waaye hadday wateena meelaasay oo tegeen gaalo waxay rabtaa inay barbaarsato cunug yar laakiin nin weyn kalsooni kuma qabto marka haddii marka nimankaas hadda oo saas markaas aa gaaloobay oo diinkooda ka tegey oo hungurigaas yar oo gaala siinaa markaas u gaaloobay dartiisa gaala marka iida teeda oo la cararaysi meeshooda loogu tegin waaya goormee markaa ka baxeen shabeellada hoose hay-adahan tansiiriga ah sababkusa muxuu ahaa ku qasbay inay baxaan hay-adaha tansiiriga oo si weyn u deganaa gobolka shabeellada hoose khaas ahaan mambacooda oo marka markay ilaahay subxaana wa tacaala u soo bambixiyey mujaahidiintan oo uu dagaalkoodu bannaanka loo cadaystay welibo in la dagaalamaayo gaaladii caddaanka ahayd wakiilay samaysteen wakiilada waxay isku hanjabaabeen soomaaliyo kuwiina iyagana meesha waa ka dhammaaday hadda hay-ad oo hadday shaqaynayso iyadoo xamar joogtana khandaraad soo qaadato la imaada meelaha maahana mid toosaa ma jirto toos hay-ad ummadda la mubaashiraysa ma jirto waayahay injineere mooryaantii soo martay maamulkii shabeellada hoose gaar ahaan marka sidee ay xaaladdu noqotay maxaase ka mid ah raadadkii foosha xun ee ay ka tageen mooryaantii ama soo martay gobolka shabeellada hoose raadadkii ay ka tageen haddaan wax ku dhisno niyad wax badan oo gobolka soo haystay waa yuusuf maxamed siyaad indhacadde gobolka marka lagu haddii mambac gobolka uu hofka uu haysto gobolka uu haystaa la dhihi karaa sababta gobolkan si degmuu ahaa marka waa degmada magaalo madaxdeeda waa bes inta kale rag baa ku teedsanaa laakiin waxa meeshan loo fiirinaya waxa waaye waa magaalo madaxdii aqligii gobolka dhan waaye marka dhibaatada meesha ay ka dhacda waay waahey marka magaaladan rag badan baa soo maray hadda asagaan ku guursanaynaa saa ugu dambeeyey waxa waaye gobolka wax badan waa soo maray haba yaryaraato laakiin meesha ugu darneed oo raadka ku reebay waa indhacadda xilligiisii waayahay haddii aan isdultaa ku samayno indhacadde oo mar ka telin jiray shabeellada hoose maxaa lagu xasuustaa si gaar ah dhibkii uu dadka reer shabeellada hoose u geystay waxaa lagu xasuustaa oo maanta marna qabixeen qalbiyada reer marko inuu lacag ku soo rogay guryaha waa garta gurigiiba boqol kun shilin soomaali waxaan ugu shaqaynayaa gobolka waxaa ugu darnaa marka dhacdadaas oo wax aruurintaas guriga nin yirahda torbaholey nin reer jamaamo ahaa oo qax kaga soo baxay jamaamo marka soo galay takhtar noqday oo takhtarnimadiisna aad loogu bogay aad u haystay magaalada oo xaafadda numbaardi degnaa ama horseed ninkaas storboholey ahaa waxaa dilay ciidanka idhacadde waa gartay waxayna u dileen sagaashan kun shilin soomaali waa gartay sagaashan doolar ma ahayd sagaashan kun shilin soomaali waa gartay waxayna ugu dileen ninkii waa jiifi odaga oday oo oo dhigkar qaboo nin weyn dhakhtar ah jiif waa nin weyn waayo waa hurdaaye waa hurdaayey marka gurigay soo garaaceen waa laga furay keena lacagtay dhaheen aab waa jiifaaye waan xanuunsanyaaye u soo laabta mar ma soo laabanayno keena lacagta warnamiyo aabey waa xanuunsanyaya waxyar u soo laabta gabadh dharbaaxshay ku bilaabeen gabadh dharbaaxshaa lubala balaq waa dhacda kheyliyaas aabihii maqlay waa soo kac hadduu soo orday ul ay caloosha dhabeen calooshana calool iska jirinoo eerna ku taalo waa bash waa la dhacay nafta guriga molool naqan waa ka dhacday doctor baholey markaasaa maxaa waaye waxaana saamaysay waxaan caadi ahayn oo dad kastoo imaan ah oo deganaa deegaanka barko ama meel walba haddaan maqlo arrinkaasi waxay noqotay arrin oo aad maanta aan looga dulqaadan karin doctor baholey oo ummaddaas haddaa waxaa arkaysaa lacag mahaysta oo ku daawin oo kugu daraa lacagdawna kugu dara oo masaakiin iska shaqaysta waaye oo haddaan hay-ad wax siinin oo asaga shaksiisu shaqaysta waay uu ahaa arrinkaasaa ugu xumaa waxyaalaha uu sameeyey indhacadda oo dadka uu ku sameeyey shacabka ahaa ninkaasi oo doctor bohley ah waxyaala badanoo qarsoon waajirka leh waxaa macruuf ah muuqda oo bannaan ka yaala oo isku shameela shabeellada hoose waxaa ka mid ah doctor bohley oo ciidankiisa dileen waayahay injineere in biyaha webiga ay iibsan jireen qabqablayaashii shabeellada hoose xukumi jiray ma sax baa
webiga shabeellada hoose wuxuu lahaa kanaali far badan uu lahaa kanaalada waxay lahaayeen mas-uuliyiin kanaal ay lahaayeen oo biyaha looga cabo kanaal walbana mas-uuliyaduu leeyahay ama tuuluu hoos imaadaa ama degmuu hoos imaadaa kanaal walba waa garta marka ragga hoos imaado tuulooyinka ama gab- ah, waxay sameeyaan beeraha nin kastoo beertiis biyuu rabo inuu ku shubto waa imaana wuxuu leeyahy beerteeda rabaa inaan waraabsado waa kasaa ma waraabsee beertaada haa maxay dhanta intaas intaas lacag keen yaa ka iibinaya oo ciidanka ciidanka indhacadda oo jooga meeshaas imise qofkii ka qaadi jireen beertaada lagu wacbiraada intii taa lagu intay cabirtahay intay talaagtahay waa ector waa nus ector waa waa darab waa wa- adiga lama darab waxaa- waxaad la sheegay waa taa waxay ku noqota wax lagu warsiin lagu dhufanaada waa garta makaste haddii adiga oo jawaal ay tahay labaatan kun shilin ay tahay, labaatan kun shilin jawaal jawaal waa laa shan talaab oo square ah laa shan kun aa ku cawee marka saasay asnacaddu ku xukumi jiray dhulka waraabka ah dadka beeraleyda marka sidee u saamaysa arrinkaas waa saameyn jirtay ninka waxa waaye labaad shanta kushinna waxba hele in la hele u baahan tahay naftirkeed
waa garta in la hele u baahan tahay maho oo markaas adkeyd ha marka calaa kulli xaal een, sidii aad dhaceysay rafaadkaasaa dhacay ninka haddana mashaakilka waxa waaye hadda haddii adiga oo hadda oo aad bixiso oo kanaalka lagu qodaayo af waayo kanaalkan adaa qodahay labaad shan waa bixine waayo haddii kanaalka aniga biyo aan ku cabil aad ii soo qodo labaad shan qaar ogo anaa ku soo qoda anaa war war rabay bukti waa la yaqaana laakiin anaan kanaalkayga qodanaya lacagna waa i qabtaa marka lacag yar meesha kama soo xor- xoroon jirin marka dhibaatooyinkaasi ha intaas ektaraa jiro dad oo shan ektar konton ektar lixdan ektar talaha jirto todobaatan ektar talaha talaha imise jirto ayuu indhacda ka telinaya shabeellada hoose waa muddo dheerayna ahaydniyo muddo sanawaad waa haystan cad arrintaas intaad u tagteen ma kala hadasheen oo beera xagoodmaho iyo dhaca iyo boobka uu u geysanaya dadka shacabka indhacad horta annaga markaan la hadli jirnay waan la tegeynay waxaan nooga darneed barnaamijkan iskoolaadka iyo kan hadda oo la- loo geeyey maxaa la dhaha ardada oo hala sii la dhahay oo oo salamaha waxaan la siinayay iyo dhinacan waxbarashada lamadaas arrina oo tagnay waayahay een, injineer sidee ayuu u dhacay een, dilkii nuuryo cali faarax xaggeese lagu dilay muxuuse ninkaasi ahaa bal taariikhdiisa nuuri cali faarax een, reer khornyooli un ah- un ahayn waa maqle taliyaha ciidamada gobolka shabeellada hoos uu ahaa ee indhacde indhacadda ciidankiisuu taliya u ahaa haa waa garta ha uu ahaadee shabeellada hoos markaan leewa iskala shabeellada hoos maahane waxa waaye een een meeshaan afgooye nin kalaa jooga cirf la dhahayo dhinacan baraawo waxaa jooga oday kalaa jooga waa kala qaybsana muqti baashe marka yii hoos tegayna ilaa cerfaha iyo cirfah goonna waaye hogaami kooxeed gooni haa hogaani goon waa cirfa iyo beledogla mid joogin waa jirtaa oo magac kale lahaa isagana baraawana midaa jooga baraabe minaa joogo waxay ku ahaayeen afar nin nin joogo baraabe nin joogo afgooye nin joogo walaweyn fahamtad waa garta ninka afraad waxa waaye indhacadde oo mambac joogo mambac shabeellada hoosaan kabadaa Mhm. marka mambac shabeellada hoos waxa waaye marko waaye mhm.
marka sidaasay u kala u kala joogeen laakiin ninka hadda uu- haddii gobolka hoos loo dhaho ninka la xusi karo indhacadda uu ahaa nuuri cali faarax waxaan ku bartay marko maalintii la dilayay aniga isbitaal weynaha magaalada marka ayaan joogay waxaan kusoo booqanay nin hadda dhintay allah u naxariistay sheekh abikar abikar ismac abikar nin dhahay oo saaxiibkay ahaa sheekh maxaad la dhashay asna waa dhintay allah u naxariistay labadoodba aan isbitaalka kasoo booqday musallaha isbitaalka derbigiisa anoo ku fadhiyo qarax ayaa dhacay waa garta qaraxii aa dhacay bas waa bas waa istaagay anaga gudaha anaga ninka xanuunsan agtiisaan tagay nin kaloo saarnaa istaafka nuuri ahaa oo geedka qodaxda qabsatay geedaha qabsadeen oo iskaal loo istaajiye lasoo dejiyey oo sinindhaha dhan oo dhiig iyo ka fadhiyo saas loo wadwado aa lasoo geliydana meeshii isbitaalkii ninkii annaga u dhuftay marka awgaab aniga waa noolahay nuuri waa dhintay laakiin waa la dhimi doonaa waa garta bas oo muxuu kaa rabaa adiga bes anaga waxa waaye indhaha waa ishta bes isla markii taleefoon hoos ka darsaday nin saahil saaxiibkii ahaa alsaarif watayaan wacay waxaana isbitaalka soo galanay soo gal qeybtaasna soo galanay habeenkii soo baxay isbitaalka waa soo galay qeybtaas wuu imaaday baawarkayaan qoray ninka xanuunsana waxaana iska sawaranay anaga xaaladan majuulka baxbaxbaxsdhaliyo waa soo baxsaan socow magaalada maku dhaafsiyaa wiilmaan hay dhaafsana magaalada gurigeyga la egeyaan dhe magaalada dhaafsan dhe ninkii waxaa leeb aniga waana gurigeyga la egeey gurigeyga la egeeyey meesha iska tasbiixsay taxmiidsay markaas adiga maxay kuugu tuhumayaan ninkaanaan ka dambeeyey nimankan oo kale shaqadan marka qabana inaad mujaahidiinta si guud xiriir ula leedahay ogaayeen og yihiin waa ka dhagsan yihiin marka ninkaanna macnaha ninkaan asagaa baa shirshorka asaga dambeeyey oo kale bis aniga guri waa iska fadhiistay markaasa haddawaa waxaa isoo wacay nin la yiraahdo xasan xirow
muxuu yahay marka xasan xirow wuxuu ahaa markaas iyaga meeshooda wuxuu joogay maxkamadda buu joogay maxkamadda uu joogay xasan xirow waa la dhihi jiray waxaa isoo wacay salaam salaam abaa haa, ii waran nabad waaye war intee joogtaa gurigeedan joogaa haye ma maqli no waxa dhacay maxaa dhacay niyo "Ha, nuuri waa la dili nuuri alfaarax ahaa haa haye intee lagu dili qaraxad ma maqli waa maqli waaye waa maqli "Haalu, intee joogtaa adaad ana gurigeedan joogaa gurigaa baa joogtaa haa haa hay hay hay." marka warkaas wax saamin u ahaa anuu orday inuu joogo fiiri waaye waxyar kabacdi waxaa isoo wacdana nin la dhahaayo een, geele waa garta geele isagana muxuu yahay gila isna maamulkooda dhul kamid ahaa geele laakiin ragga hore moreenti hore oo dhulkaasan jirta waa hadda tabliiq waa abdisa waa is ordhi waxay fiicantan niyo waa ku rabnaa waay aniga iyaa kale adiga kalagaa ku rabnaa maxaa iga rabtiin waay hee niyo markoo noo imaa saldhiga arrinaa jirtay maxaaba arrinta jirto hee niman oo oo asxaabta ha lasoo qabtay hadda waa lagu fo- inay dilaan aan kacsanaa nimankaa naan ka furfurnaa rabnaa miyaan dhehaa hay waxaan anigu aniga ma soo bixi kari laakiin waxaad yeeshaa adiga nimankaa runta u sheeg nimankii waxa idin dil raadsada dheh ee nimankaa faraqa qaada dheh warkii bababababa badan waa maqli soo ila hadlaa ninkii nimanka waaba la dili wasiir waa la dili ahaa mar labaad nima soo baceen war hay kaalniyo meydkaa qaado meydka ninkii lahaa oo maanaa dhiskilaafa aniga markii bas ayaa maanta waxaan isku huurinaya waa iska soo baxay gurigii waa ka soo baxay caadi magaalada meesha doon iska marmaraayay waa iska nabad qabay markasta warkii waa warkii waa la iloobay ee injineer ogaab adiga shakhsiyan in dhacde een, dhibaato ayuu kugu hayay si gaar ah maxaad galabsatay oo aad isku qabateen adiga iyo indhacadde iyo qisooyinkii idin dhex maray wax ma nooga sheegi kartaa yuusuf maxamed siyaad inacade ee aniga wax gaaraho adduunyo oo na dhex yaalay ama na soo dhex maray ma jirin ebadkeen waxaan isku haysanayna wax kale ma ahee ummaddan inay badbaado oo ay noqoto ummad ilaahay subxaana wa tacaala ku xidhan oo aan ku xidhnan aadami sankuneefl ah iyo maya ummaddan anay addoomaysan yihiin oo cid kale ay aadayaan ma jirto meeshaan isku haysan wax kale ma jiraan haba ahaatee alxamdulilaah ilahay waxaan u mahadinaynaa indhacadde mar waxaa dhacday oo uu ila kulmo toos aniga oo uu isu aaday sarag walaalahee mujaahidiin ah oon gurigiisa aan fadhiisano oo uu i dhaho warniyow aniga waxaan rabaa inaan gobolkanba kaaga dhigo gobolka mas-uulkiida inaan kaa dhigo kugu soo wareejiyaan rabaa ee maxaa ka leedahay awgaabo ciidankiina ay kula shaqeeyaan waxaan dhahay aniga awgaab maahan kaas kow dheh aniga gobolkan inaan xakumo iyo mas-uul oo noqdo mar marna kuma fikirin ma fahamtee laakiin aniga waxaan tala ku sii lahay gobolkan in ilaahay subxaana wa tacala toga cabsato iska wareejiso si ummaddan ilaahay subxaana kitaabkiisa loogu tadbiiqiyo oyna wada qaataan taladeeda taas waayo marka intaas leeyahay rag walaalo oo mujaahidiin waa nala fadhiyaan marka calaa kulli xaal een, markii sidaas ku dhahay ninkan waa ku adkaatay waa ku adkaatay waahu yidhi een, anaa kugu soo war- war noqon doono sidaan noogu soo tegey waxaa jiri jirtay oo dhacday nin la shaqayn jiray indhacadde oo jaamac balow la dhihi jaamac balow oo la yaqaano jaamac balow wuxuu sameeyey gaawirow ilaa hadda taariikh ay u tahay oo ogyihin reer gaawirow ninkii diida makiinadiis inay beertiis u fasho beertii makiinadiis waxa waaye een, wax falkeeda ma fiicno marka ninka beerta makiinada ku falnay wuxuu rabaa inuu makiinada lacag buu gelinaya inuu wax fiican loo falo galeeda si fiican qashinka loo ay u haaqdo makiinada ninkii wuxuu yeelay makiinad kaluu soo ijaartay oo beertiis ku fashay ninkii waa la soo qabtay waxaa la keenay aseendadii jaamac balo uu haystay makiinadii oo lagu xiri jiray mooska ama sheentaraal- sheentarihii oo mooska lagu xiri jiray ayaa lagu xiray ninkii waxaa la yeelay sida mooska oo kale madaxiisa hoosaa lasoo maray lugihiisa kor makiinada lagu kiciy ninka saasuu warwareegaha habeen dhan saasuu waraaracay dhiiggiisa dhan waxawaaye maskaxda ku soo shubmay ninkii galabtii kale galabtii lixer galabteedii odayaal u tegey odayaalkii maxaartiinsidaa rabnaa sida baartiin haa idin kale waa idinku daraawa ar anugu daranaynu saaha yeelin miya ahaa hay waxaad yeelishina sir shan kun doolar keena shantii un odamin kun keena waa idinkaa idin fasaxooyaa waa ninkaana ninkaan keliis shan kun waayo ar ayeelin jaamacu waa saas waayo waa dhiibanaa dhagan ninkaana shan kun soo intakan waa dhiibana siiya iyaga imaashay imaadeen shan kun ay baxsheen ninkii oo oo tacbaankaana shan kun la baxshay nin saacaddii la xiray saacadeeda lasoo furaayo oo ay ku kacsan tahay maxaa la dhahaa sheentarka moosku kacsan yahay oo madaxiisa hoos dhiigiisluugiisna kor jiraan oo burburay gacmaha dhan sii loo jijibinayo ebir laga dhagay ayay aruurseen gaari dameer ay qaateen ninkii naafinimadaasuu ku dhintay mar dhow u dhintay ninkii noocaasee anaa arkay oo waa liigi sheekeeye ma dhahayo anaa arkay u tegey oo markuu ii sheekeeyey madaxii biigu ku hera waayo caloolxumada ka muuqata tan ku dhacda waa yaabe waxaas waxaa sameeyey jaamac ballow in la dhahayo calaa kulli xaal waxyaalaha dhacay wax kuwii laba lasoo dhihi kara maha waxna waxaa maskaxdaad ku sheegi kar waxaanana sheegi kara ilowin waa jiraan waaya injineere markii ay dalka qabsadeen maxkamadihii islaamiga waxaad nagu maqaalaha inaad ka dacwooteen indhacadde oo markaasi haystay shabeellada hoose isla markaana maxkamadahana xubin ka ahaa oo saraakiishoodii sarsare ka mid ahaa yaa idin qaabilay oo dacwadaas idinka qabtay maxaase markaas si gaar ah aad uga dacwooteen nacam waa sax ragga waa ay far badnaayeen dad baraawa ka socdo qornyooley ka socdo kurtunwaarey ilaa walaweyn ayaa la ahaa marka walaweyn saasay ahayd marka waxaan go'aansanay inaan indhacadda aan ka dacwoono waa garta maadaama ninkan gobolkan oo saan waxaa halkiis ka yahay uu xaggana nooga matelayo mas-uulkii ciidamada guud ee mujaahidiinta madow maxaakiimta uu matelayo wax annaga oo maanta noocunta ma maaha marka arrintaa nooga sheeg meesha marka waxaan ugu tegnay xamaraad tagteen xamaraan tagnay haye xaggee wax ka bilowdeen fadhiga waxaa ka mid aha ragga aan la yeelanay shariif
shariif murtad shariif murtad oo kow markaas maxkamadaha ahaa haa mas-uulka maxkamada ahaa midowga maxaakiimta qaadi cal cumar lama dhe cabdiraxmaan jalakow raggii iyo kuwa wada hadalnay dhibaatooyin gobolka ka jiro dhibka hadda socdo shareecada raxmaanka oo maanta ummadii muqdisho lagu dhaqaadhay markas inaysan ka jirin iyo gobolka intiisa kalaba cilinaan sheegnay marka warkii insha allah ay dhaheen warkiin dhulka ma dhigayno degdega uga soo jawaabaynaa bes waa ka soo tagna waa ka soo tagna subaxii kale macalcaadanaan casuumay marka macalcaadanaan casuumay wuxuu nagu casuumay bees hotel
waa garta oo xamar ku oo xamarku yaalo bees hotel ayaas nagu casuumay meeshaan tagnay indhacaddana lagu soo martaqaado indhacadana waa la keenay waa la keenay waa garta indhacadda waa joogay sidaa marka meeshii loo wada fadhiistay haddin fadhiisanay warka bilowa la dhaw gaawo warka yaanaan bilaawin hala bilaawaan nime may may may adiga bilow ani war wax lan haya kii dacwada lan haya war kale ii gaare maaya daba kaas lan fadhinaa la yidhi miyaha waa bilaawa marka qor waxaas nooga soo dhamaadan wax fiskas nooga soo dhamaadan wixii caloosha nagu jir waa soo daadin wax garaal noo jiro male kii haddin kusoo celi hayna gooni waay kusoo celi waxaana annaga gobolkaas shabeellada hoose waa gobol u baahan in ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa lagu dhaqo in xamar ay hesho oo gobolkan uu waayo oo ciidankeena raggeenan ay meesha aan keenno suuragalaban hamano cunto seenku waayni waa su-aal waa jawaab waada hadda nimanka dacweynaha dadka dacweyn horta las fadhiya marka maxamed geelin dhaa soo daba hadlay kulli booska seeraan waxay dhaheen annaga walamaan qarbaa midow maxaakiimta annaga iskeena waan shaqeysaheenaa oo ciidan aan nahay ragaarnay iska dhicinaynaa wax gobolkaas joogo shareecada raxmaanka marku xukumaynaa ma aha goboladaan hadda banaadir loo qabta oo kale oo maanta kitaabka loo xukun tagaay oo kale annaga mana laga dagaalamaasle waa warkii markii laisku dhiiqay nacadda anugtaa wuxuu yidhi aniga horta awgaab awgaabnin walaalkayaa tahay nin sidaa tahay kanaa tahay niyo adiga maxaan kaa diyad ii hor imaad aniga waxbaan isku darsanan qofka dibaatas wax isku darsanyiin waxna isweydiin waxna isku diidaan ana waxma isku darsanan weligaan tala mid imaanan tala makula imaanan laakiin hadda arrinkan jiro oo ummadda saan loo qeelaysiinaya anagan aan la yaabana oon la fadhin weyne aad u soo baxna anaga haddii ay ni dhahaa midow maxaakiimta annaga shuqul muqrin reer shabeellaha hoose haddii isku tash idin dhahaana reer shabeellaha hoose annaga isku tashanaynaa shabeellaha hoose waa waxda meesha fadhiya benwalaweyn waa kanaa ilaa iyo baraaw waa fadhinaa kull oday akhyaartooda culimadooda oo ayagana culimo soo wakiilatay nin shakhsi u socda male nin walba warbixinu hadda lanoo noqaa markuu noqonayo haddii isku tashta ay tahay nin walba shantira saasaas gemaana meesha juska gemaa ma aha annaga hadda wanaagaan jiro cuskada ay naga tahay hata faraaruqina wanaagii rabnaa inaan soo aan soo cuskanaye waxa laga qabto nimankaas odayaashii taasaan u sheegnay hadday qaban waayaanna ma qaban karna inay soo dhahaan waa garta see ku dhacdayaan dhahna in midow maxaakiimta uu ka baxo afgooyo uu diyaarad ka koro ooskismaayo kala dego say ku dhacda say ku dhacda waay waa khanaandha maxaa ciidamadii inta ka baxay aa kismaayo tegey kismaayan qabsada marka inta shabeellada hoose maxaa loo dhaafay maxaa ujeeda inay inta ka bilaabaan maraasax sii socda maxaa ujeeda hee diyaar male de- hee maxay mareen dhulka may mareen dhulka dee mareen maxaa u islaaxin waayeen dhulka dhulka la mara islaaxin uun baahno haawa maxaa loo islaaxin waaye marka meesha waxaa noo soo baxday in bahashaan mala taabteen ay tahay shabeellada hoose lama taabteen ay tahay sidaas darteed idinka ciidamaatiin haa moodale idinka xagga leeka dhul bilaaw wixii dhaxdaan ku aragti dhiin waxma arkaan inan warkaas kala cadeysana una midaan anagana haddana waa wada fadhinaaye in cadow aan war igu soo leexin warka soo gaabi nimanyahow sidiinaad ahaanaysaan anaa idin xakumu war ma jiro dheh maya haddaan hoosh bedela hadda dheh hadda hadda hadda anagoo wada joogno warku wax ka bedel muxuu yiri marka nimankan oo meesha joog-joogo qaadiyaal akusheeskul waa naqaanaa jeelaani qaali huursin la dhahayo oo la yaqaano oo oo la yaqaano anagi dhimasho anagi iyo naarta waxaan ismognaa intay nafta bixisnin dhaha waay aa qaadi ku ah markaas oo saasba adduunya ilaah xaggiis oo quursada quursi taagan marka niman yahow run in laisku sheegaa aaroon been qaab ma leh meel dad ma geyso yuusuf maxamed siyaad hadda wejigeena joogaa been ma ka sheegoon wixii ka jiro gobolkan waa ogyahay dulmiga ka jiro waa ogyahay annaga maanta adduunya doon ma nihi haddii adduunya doon nahay adduunkeenaa ka badanaa qabsan karnaa ee waxaan rabnaa wax biin ma ahee in ilaahay loo qabsado ummaddan si fiican loogu shaqeeyo macalin aadan markaasaa waa telefoon emergency u soo dhacay waa garta waxaa loo wacay eerboorka arrin khataraa jirta eerboorka soo gaaraya dhag baawarkiisu qaata waa baxay awgaaba isoo waceyna u yirni waa kaasa ninkan bis warka dee saas noqda annaa jawaab deg dinsinaa jawaab deg aan ka suganaa al'aan jawaab deg deg aan ka yaa suganaa ka sugaysaan indhacad jawaab deg deg aan s- aan sameynaa u yiri waa garta kadibna Arrinka waa- macalinka maada helinin macalinku waa helna waa waa qarar anaga markaa waa is warhayn marka dambe ninka anaga horkaa ma soo bixin ninkaa markuu baxay habeenkii macalin guri aan ku weynin waa imaaday sababo waa imaaday eh, saasuu dhahay saas muu dhahay haa ana cagta ku saaraa sir ka hurda idinka macalinkaa saas Ah, ka hurda cagta cagta ana ku saaraa ka hurda waaya n injineere maxkamadihii kadib shabeellada hoose waxaa la wareegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidee ku suuro gashay inay mujaahidiintu la wareegaan shabeellada hoose alxamdulilaah inay mujaahidiinta la wareegaan gobolka shabeellada hoose ilaahay subxaana wa tacaala ayaa qadaray wax culeysoo weynoo maanta ka hor imidna ma leheen mujaahidiinta waxay ka soo galeen dhowr jiho waa garta jihada koowaad waxay ahayd oo inta badan ba qabatay gobolka qornyooley qornyooley ka soo galeen cabdulaahi salaad sheekh cabdulaahi salaad ayaa hogaaminayey u naxariista.
allah ka aqbalo ayaa hogaaminayey rag badanaa la socday cabdulaahi salaad kaliis lama ahayn rag badanaa la socday maantaan kow ilama dhahin laakiin a- aaga mas-uul guud asuu ahaa waa garta qornyooley ka soo galeen markii kabtan laas la imaado la isqeybiyeen qaar qayb janaalay soo aadeen waa garta qaarna waday toosay usoo socdeen waa garta wixii ciidan markaas marka joogay dhanbo waa ka baxeen markaas yaa marka joogay ciidanka indhacde waa garta xaggee u jeesteen marka in ordaan carcar waaya xaggee u carareen magaala waxay u carareen shalambood waa garta shalambooday aadeen waxaan isleen shalambood ugu dagaal ka dhici karaa Mhm.
mar ragga waxaan shalambooda ciidanka dhan aadeen saldhig haddaan joogan wax jooga male Mhm.
waa ka wada tageen qashinkooda waa aruursada waa awray saarta waa baxeen shalambooda hadda marka ay wada carareene waxay islaalay shalambood dagaalnas ugu qabsada laga yaabaa waxay dhaheen shalamboodka intakii saas loosoo wareejiyey
mujaahidiinta hareeriyey ha hareereeyo waa garta markay arkeen bas qoryahay dhigeen waa is dhiibeen waa isdiibeen marka ciidanka indhacadde ee isdhiibay xilligaasi tir ahaan imisa lagu qiyaasiyey maxayse gaadiid Wallaahi, wateen tiradood ma sheegi karo laakiin baabuur fara badan ma haysan baabuurta wixii dhan marar ay ay baalka inay duufaan kusoo socto waa ogaayeen wixii dhan waa kala tartiibeen indhacadde asaga qudhiisa gobolkan waa ka maqnaa Waa ka maqanayaa Mm, xa- xaggee u jiray xamaruu soo jiray asagaa maqnaa jaaman balo waa maqnaa kul waa maqnaya waayahay marka way isdhiibeen isdiibeen kadib maxaa xigay sidii marka lagu soo galay gobolka ilaa degmada marka la imaaday degmada marka markay imaadeen magaalada dhan usoo dadka usoo banaanbaxeen si fiican loo soo dhabeeyey xoolo halkii la bal- la bilaabay ilaa todoba maalmood magaalada marka ayagaa bixinaya martiqaadka dadka todoba maalmood suuq neef uma doonin ganacsatada yaa kacday neef keenta waxa keenta ciidankii xisbadii kulli iyagaa wax marti suuraya dadkii waa gartay alxamdulilah adiga magaalada markii si fiican loo qabtay la xasiliyey la tartiibiyey la shaqo galay ayaama kadib waa maquursiyaal noqdeen maquursiyaal macnaha makhurstayaal dadkii waa quusan waayeen oo maqlayaata meesha joogta mogtahay abaabin ay soo sameeyeen waa lad walad waa waa adkaysan waa waa waa dhagooda geliba waa soo dhaxaajiyeen xamaray ka soo baxeen ilaa dhabar dhexdana imaadeen waa garta
iyadoo ciidan badan ah bes raggii waa la soo saami ahaa bis marxab dagaalaa dhacay haa dagaalaa meeshaa lagu jibshay
waa jabeen waa jabeen qoryahoodii waxoodii baktigu dhan meesha daadsan marka alxamdulilah ilaah oo mahadnaynayo intaasaa dhacday intaan ogahay kadib mujaahidiintu wuu isku ballaariyeen gobolka alxamdulilah Een, ugu dambayntii injineer ogaab maxaad muslimiinta kula dardaarmaysaa gaar ahaan bulshada shabeellada hoose ku dhaqan dhammaan muslimiinta meel walba jooga waxaan kula dardaarmaa Een, ummadda maanta wax waa bartay waxaan ula jeedaa wax waa bartay xaq iyo baadila la kala bartay baadilna waa arkeen dadka waa barteen xaqna waa barteen marka ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta fursadaan haysanaa fursad aan haysana aan kaabno garab aan u noqono aan difaacano kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan adduuniya aakhir kuliibaanin waa asaga hadda waa ujeednaa shalay waa lis dilay istaaf la-aan baawarkaa ma wadi kartid hadda baawarkaa furaha ku rogo shaalkaa ku soco bisha rabta ku tag waa kasoo noqo haddaana bilaa istaaf been baawarkaa korkiis waa nin qor faayis kuu fula bees kuu fula haddii xaaji kuxuntahay soo xabadahay aninu adin xabadahay halaas bees adin qaadaya mahay marka calaa kulli xaal nimcaayooyinka in loo ilaahay loo mahadiyaa loo baahan yahay marka ummadda soomaaliyeed meel walba joogto waxaan leeyahay ilaah laga baqo ha laga soo noqdo wixii shalay lagu dambaabay lagu fasahaaday lagu ibtiloobay oo la og yahay ha laga soo noqdo oo ha loo soo noqdo ama kitaabka ilaah loo imaado saasaan dhehi lahaa aniga waa hagaagkaasi wuxuu ahaa injineer xuseen xaaji cabdi xasan owgaab oo mar kale maanta marti inoo ahaa intaas ayaan ku hakinaynaa barnaamijkii andalus bodcasti oo maanta injineer owgaab aan ku marti qaadnay intaa mid lamida barnaamij caynkan oo kale ah aan ku kulmi doonno insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة